halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magaalada dhuusamareeb waxaa laga soo saaray warar murtiyeed ay wada saxiixeen dowladda federaalka iyo saddex ka mida maamul goboleedyada halkaas oo lagu faahfaahiyey lagu faahfaahiyey nidaamka doorasho ee dalka la filayo inuu ka dhaco shirkaas ayaa waxaa ka maqnaa maamul goboleedyada jubbaland iyo weliba puntland waxaa arrimahaas nala falanqeynaya caawa cumar dhoolawaa dictor cabdiraxmaan cali iyo maxamed ibraahim su-aasha u horeyso aan weydiiyey ayaa ah bal sida guud ahaan ay u arkaan warmurtiyeedkaas waxaana noo bilaabaya maxamed ibraahim waa arrin xiisada weeye oo yanbisi loo eegana laga yaabo sida kale adii loo eegana hal talaabo hore loo qaada waayo sheekadan waa nagu raagtay waxaa moodaa in wakti badan uu ku socdo meeshan marka waa very complicated but less put this way waa arrin hal talaabo oo positive hore loo qaaday hadda sa aniga kule u arko waa gartay nuxurkeedu dabcan waxa weeye in xildhibaanada lagu soo dooran doono saddex boqol iyo hal qof oo markaas iyadoo weliba xisbiye lagu salaynayay sida la sheegay saddex meelood ama afar goobood oo maamul goboleed walba la dhigi doono taasu macquul ma tahay kula tahay nidaam ka fiicankii labadii kun iyo lix iyo tobankii ma tahay horta number ahaan wuu ka fiican yahay waayo nambaradaada sii bataan representationka waxaa fiican horta nambarada sii bataan oo baska u weynaada taa waa ku faraxsanaya weliba dee lasii ballaarin kara kasii ficnaaned laakiin realityga waxaa weye mala samayn karaa oo wixii wax macquula ma tahay taabaa aniga aan shaki ka qabaa waayo dee waktina ma jiro technicalities badanna way jiraan marka taabaa wurwa lagu haysa marka uma malaynaya in horta arrintaa la samayn karo laakiin way ficnaaned haddii la samayn karo oo basekaa la baraariyo inkasta oo beli odayaasha meesha joogaan oo ayaga appointiga ay samaynayaan oo qofka ayaga dooranayaan at least haddii dadka la badiyo waa arrin fiican weye it's one way forward for democracy waa garta xisbiye ma lagu habeyn karaa laakiin xisbiyadu weli nidaamka xisbiyada diyaar maha waa tan wey tan marka cajiibka ka dhigaysa waayo dadka anagan waxyaalahan darso oo aada u sifiiraya waaba hybrid wey hadda macnihii awal waxay ahayd un four point fivekii iyo numberskii baseka la dheeray laakiin hadda xisbi lagu daro waaba hybrid method marka waaba fikrad cusub wey oo weli adduunkaba ka dhicinba marka haddii haddii lagu guulaysto waxaan leedahay sheeko cusub oo qaarada ka cusub laakiin runtii haddaan aad u fiirino arrintan waxaa moodaa in culeys aan loo baahnayn lagu sii daray oo ka dhigi kara brosesko dhan broses aad u adag haddoo kalena waxay ku ficnayd sheekada in sida ugu dhaqsiyahan badan uguna sahlan in wax lagu sameeyo looma baahna in la dhigo waxa kale oo la ka sii weyn oo aniga aan aad ugu sii cabsanaya waxaa weeye arrintan marka baarlamaanka lagu celiyo de baarlamaanka waa dad rabeen shaqadooda korsadaan oo aniga runteedan kuu sheego dad ma arko ummadda wax ku tara inay yihiin marka taa baan ka cabsanaya inay haddana ayaga naftooda dhibaato kale kusoo daraan hadda waa garta marka baarlamaanka marka la geeyo ma aaminsanid inay si duuduuba u ansixin doonaan
aniga taa shaki badan baan ka qabaa laakiin haddee mar walba diyaar baan unahay soomaaliya never fails to surprises weligeed nagama yaabin kama daashay inay mar walba naga yaabayso markaad naga yaabayso soomaaliya mar kale waba ficnaanayd oo baarlamaanka intuu arrintan dedejiyo horey loo socdo laakiin aniga runtii ma aaminsan arrintan inay dhici doonto waxaan ka cabsanayaa inay dantooda gaar ay fiirsanaan say horey ugu fiirsan jireen waayo dadka aniga dad badan oon kalsooni ku qabo meesha kuma jiraan marka taa baan ka cabsi qabaa waa gartay muddo kordhin iyo nidaamka qof iyo cod waxaad moodaa in laga tanaasulay taasu ma qancinaysaa bay kula tahay mucaaradka dowladda
waxyaaba badan oo kale ayaa jiro dadkan hadda waxaa moodaa inay pragmatic noqdeen dadka badankiis oo marka horeba iska ahayd yani ideal situation laakiin way iska muuqatay inay suurtagal noqonayn marka waa game dad badan rabeen inay si kale oo kala duwan u ciyaaraan laakiin hadda runtii markay timid waxaad aragtaa inay soconayn teeda kale aniga mararka qaarkood aad baan uga naxaa sida dadka aniga siyaasiyiinta ahaa loo sharaf dilaya masalan ama safiir maraykana ama qolosku sheegayso international communityga ay ula hadlaan sida carruurtii oo kale marka si kastaba ha ahaato kolley hadda waxaa moodaa in hal talaab hore loo qaaday marka i hope in baarlamaankan uu dedejiyo laakiin taana cabsi badan baan ka qabaa waa garta qodob ah waxaa ku jira in arrimaha doorashada looga dambeyn doono guddiga doorashada ee federaalka arrintaas macnaheedu muxuu noqon karaa mase ma wadi karaa nidaamka doorashada mise sidii waxay dhihi doonaan wakti baan u baahannaha inna la siiyo hadda waxyaalaha aniga marar badan aan wax ka qoray haddana aan rabay ummadda aan xusuusina waxaa weye haddaad rabto inaad wax cusub samayso oo laakiin aad ku celinayso wixii hore mar walba sidaad u fulinaysa inay wax cusub soo bixi karaan yani waa waa the definition of insanity yani waxaad doonaysaa in dadkii shalay khalaadkan sameeyey intay soo noqdaan haddana ay wax saxay keenaan marka i hope so laakiin aniga runtii dhaliil badanna waan ka hayaa oo u qabaa dadka kumana kalsooni inay keeni karaan xawad de marka horeba keeni waayen mar labaadna keeni waayen mar saddexaad siday ku keenayaan ma arkay aniga marka laakiin waa iska dulqaad badannahay balaalana marka waxay keenaan waa gartay dabcan warmurtiyeedkan federaalka iyo waxaa ku saxiixan saddex maamul goboleed labaa ka maqnayd puntland iyo jubbaland maqnaanshahoodaas wax ma ka bedelayaan go-aamadan
i don't think so horta taa xoogaa waxaa moodaa inay laga qurux badnaa oo si kale loo sameyn karay laakiin i don't think in loo fadhinayo waayo waddankan waa in hore u socdo marka inkastoo wax laga naxa ay tahay inaan imaanin oo rili wax laga xumaaday ay tahay laakiin majority rules that's what democracy all about democracy maaha system saxa mar walba marka khaladaadkiisa wixii in lagu socdo wey waa gartay safaaradda maraykanka waxay ku tilmaantay dadka ka maqnaa spoilers ama qaswadayaal sidee u aragtaa safaarad waddan joogta inay hadal noocaasa ku tilmaanto khilaaf soomaaliya ka dhex jira waa meeshaan isgaarsiini waayda waa arrintan marar badanna waa ka hadalnay inaan meeshaan gaarno maba ahaan lahaynba aniga oo soomaali muwaadin oo haddaan siyaasad mashquul ku lahayn haddii sidaa la ila hadlo waa ka xanaaqi lahaa waxaan si kalna waa ugu jawaabi lahaa laakiin in madaxdaydii dadkaygii iga mas-uulka ahay maanta soomaaliya jooga sidaa loola hadlo waa wax laga naxa wey laakiin waa meel aan ninka isgaarsiini weyde maamaha soomaalida jirtaan umalan ay odhanayso xoolaha waxaasa meesha isdhigaan baa lagu qalaa oo kale marka meesha un baan joognaa waana ridii arrin aada looga naxa weeye oo i hope inaan ka weynaano oo ka korno mar dhow waa gartay qodobo waxaa kaloo ku jiray ahaa in aqalka sare maamul goboleedyada baarlamaanadoodu soo xulan doonaan in xildhibaanada somalilan iyagana nidaamkii hore lagu soo dooran doono maxaa kaaga baxay maxaa ka cusub kuwa arrintan aniga runtii si gaara oo maxamed ahaan way taabataa laakiin si kaftan ahaan waxaan u oran lahaa masalan in arrinta xoogaa scrutiny lagu sameeyo waayo haddii somaliland leedahay waan go-onay oo taiwan baa xiriir la samaysanay oo waxyaalo kalaan samaynaynaa iyo amuurahaas oo dhan good luck to them xaq bay u leeyihin waxay rabaan sameeyaan laakiin dadka marka somaliland ee muqdisho jooga yay matalaan wey marka su-aasha aniga weligey waa ku fikri kari laakiin kaftan ahaan unbay iga tahay marka waxay igala qumanaan lahayd bal arrintaa in la eego la yiraahdo haddee democracy is about representation qofka markuu baarlamaan ku jiro qofku matala war haddee adiga yaa masisyaa marka dee somaliland dowlad kale noqotay oo rabta inay goosato su-aal meesha taal weeyda nafteeda wallaahi dee kolley soomaali baa isu tagtay soomaalidaana go-aanka gaartay saasayna u arkeen inay tahay xalka keliya dadka kaleeto oo qeybta ku leh mucaaradka xamar jooga dadka istiidyada kale jooga sida puntland iyo iyo jubbaland iyaguna obviously fikradooda ay qabaan iyo aragtidooda inay ku raaci doonaan iyo inay su-aal ka keeni doonaan iyaga kaba dhowrayna laakiin definitely go-aankan waxaa gaaray dad isu tegay oo soomaaliyeed saasayna danta u arkeen in lagu raaci doono iyo inaan lagu raaci in lagu raaci doono iyo inaan lagu raaci doonin arrin u baahan inaan sugno wey waa gartay marka nuxurka haddaad fiirisid warmurtiyeedka waxaad moodaa in lagu gaaray go-aan ah u dhexeeya sheekooyinkii ama doodii laysku haystay oo ahayd hal qof iyo hal cod iyo kii labadii kun iyo lix iyo tobankii doorasho ahaa konton iyo kowga oo hadda layidhi tirada saddex boqol iyo kow baa xildhibaankiiba soo dooranaysa maamulada dhowr degmo baa doorashooyinku ka dhacaya hanaanka xisbiyadana waa lagu wadaya markaad fiirisid qodobadaas ma yihiin qodobo soomaaliya o dhan guud ahaan ka socon kara ama u cuntami kara
maya kama socon karaan horta waxa meesha isu soo hara waa haddaad fiiriso realitiga oo meelo lagu qaban karo waxaa ka jira xamar maybe iyo puntland iyo qaybo ka mid ah jubbaland somalilan gacanta kuma jirto gobolladan kaleeto oo ay haysato al-shabaab ay haystaan iyaguna gacanta kuma jiraan meelaha qaarkood way ka dhici karaan meelaha qaarkoodna kama dhici karaan marka as a result of that haddii ay shaqayso oo weliba loo guntado oo xil weyn layska saaro oo iskaashi wanaagsan la sameeyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka heshiiyaan wax fiican bay noqonaysaa laakiin meeshan details badan ama faahfaahin badan oo u baahnayd inay meesha ka muuqato ayaan ka muuqan goormaa la qabanaya sidee loo qabanayaa shuruudaha ku xiran maxay yihiin haddaad fiiriso meelaha qaarkood waxaa leeyahay dowladda dadka ka socda guddiga ka socda doorashada ayaa u madax bannaanaan doona arrintaa iyada ah sidee laysagaga afkartay meelaha qaarkood uma baana sababta waxba kama jiraanba laakiin meelaha wax ka jiraan oo iyagu nidaamkii gacanta ku haya oo maamula from corner to corner sidee ula tegeysa adiguna u tagto wuxuu yeeriso yacni iskaashi waa inuu jiraa labada meeloodba ka dhexeeya iskaashigaa lagama dhigin looma looma qadimin in arrintaasu ku timaado iskaashi dowladda dhexe iyo dowlad goboleedku ay iska kaashadaan laakiin waxaa la iclaamayey in ay tahay mas-uuliyadda una madax bannaan yihiin qoladan soo diyaarisay doorashada oo iyaga laftoodu muran ka taagnaa sida ay waxu samaynayaan waa gartay qodobada waxaa ku jira in heshiiskan la ysku raacay hadda intii dhuusmariib joogta ay isku raacday in dib baarlamaanka loogu celiyo taasoo fulinaysa ballantii madaxweynuhu kasoo qaaday baarlamaanku ahayd wax kastoo ka dhaca dhuusamareeb waa inuu kusoo celinayaa ma kula tahay baarlamaanku inuu sideeda oo duubduub ah markaas u ansixin doono arintan
waxay ku xiran tahay waxa ay ku wada sheekaystaan marka albaabka u xiran yahay iyaga waxaan ka hadlayaa madaxweynaha iyo qolada baarlamaanka sababtoo ah madaxweynuhu ma sheegin xilliga doorashadu ku eg tahay ma sheegin goorta ay bilaabanayso ma sheegin muddada loo baahan yahay ma sheegin waddada loo marayo haddii marka uu yidhaha bahashan hawsha waynoo taallaa waxay qaadanaysaa ilaa hal sano iyo bar ilaa laba sano aynu wadno waa soconaysaa waa ku heshiinayaan waana sida ay rabaan laakiin haddii uu yidhaahdo hawshan waxaan samaynaynaa inta idinku naftu idinku jirto oo ah nofembar wixii ka horeeya waxay u badan tahay inayan ka ogolaan doonin waana triga meesha hadda ku jira sababtoo ah timelineka lama samayn lama samayn maalinta hawsha bilaabanayso iyo maalinta ku eg tahay sababtoo waa in laga fikra hadda waxaan ku jirnaa agos aakhirkeedii baan ku jirnaa agos sebtembar octoobar baa hartay intaa wixii ka dambeeya baarlamaanka ay tahay in wax la weydiiyo wax lagala tashado maba jiraanba legally they are not there marka waxay ku xiran tahay marka uu tago oo ay wada hadlaan oo albaabada lasu soo xirto accountigana la furo haddii la doono in ay istusaaleeyaan qaab ay wax ku samayn karaan oo labada dhinacba ay u arkaan inay dan u tahay marka waa gacan calool ku jirta letas wedanc laakiin asaid waxay ku xiran tahay sida ay isku afgartaan oo isu tusaan inay dan u tahay labada dhinacba waa gartay jubbaland iyo puntland dabcan waa ay ka maqnaayeen shirkan waxyaalaha ay aada uga hadlayeenoo ama shakiga keeni karayna waxay ahayd muddo kordhin iyo nidaamka qof iyo cod oo lagu kala duwanaayo in waddan ka dhici kara iyo in kale labadaasba warmartiyeedka kuma jiraan ma isleedahay puntland iyo jubbaland waa lagu soo dabaali karaa qodobada ku qoran heshiiskan
haddii la fiiriyo saan sheegayba qoraalkan la soo saaray wax badan baa ka maqan haddii waxaa ka maqan la caddayo qaab kale oo ballanqaad ah oo oo si obin ah oo waadaxa oo babliga looga wada hadlo lagana heshiiyo waxaan qabaa inay ka qaybgeli karaan oo qayb ka noqon karaan laakiin haddii waxa kanu sida hadda ay isugu raran yihiin ay loo sii wado oo wuxuu yihiin unknown waxaan waxba laga ogeyn meesha ay ku dhammaanayso u malayn maayo inay inay inay ku dhiiri gelinayso inay deg deg uga qayb galaan laakiin anigu waa qabaa somehow meel si uun in laysugu yimaado oo laga wada heshiiyo si loo helo barnaamij loo wada dhan yahay oo keenaya in inagoo wada dhan soomaali haddaan nahay aan wax samaysanno oo wax qabsanno laakiin hadda qaabka ay wax ku socdaan iyo waxaan mugdiga lagu soo sameeyey oo dhuusamareeb laga soo sameeyey oo aan innaba timeline lahayn waxaad moodaa inay mugdi badan keenayso dad badanna ay sii fogeynayso maaha keliya puntland iyo jubbaland laakiin stakeholderska kaleeto oo soomaaliyeed oo arrintan ka wardhowrayay u malayn maayo in maanta ay ku qanacsan yihiin sida waxu socda raqo walba marka waa ku rageed waxay ku xiran tahay sida from here lagaga heshiiyo oo lays yani layska qanciyo oo yani looga wada hadlo si obina oo sida hadda ay tahay oo duuduubka aan ahayn waa gartay ugu dambeynta dabcan labada madaxweyne puntland iyo jubbaland waa ka maqnayeen ma jeclaan lahayd adigu markoodii hore inay yimaadaan xataa aragtidooda wax ka duwan meesha ha lagu soo qaado laakiin inay marba miiska fadhiyaan sideese u aragtaa safaaradda maraykanka soomaaliya oo ku tilmaantay dadkii shirka ka maqnaa qaswadayaal
wallaahi tan hore aan ku horeeyo anigu waxaan qabaa anigu waxaan jeclaan lahaa inay inay tagaan meesha oo joogaan oo wixii ay rabaanna sheegtaan wixii ay soomaali la qaybsan karaanna la qaybsadaan iyadoo waxyaalo badan la fiirinayo iyadoo duruufta dalka ku jiro la eegayo iyada oo la eegayo in xataa mararka qaarkood loo baahan yahay in laysu buradaayo taas waa mid aniga aragtidayda ah waa lagu diidi karaa waa laga yaabaa in macluumaad badan ay hayaan oo diidaya inay ogolaadaan ama ka qayb galaan keenaynah ama tirigargareeyey go-aanka ay qaateen inay qaataan midda ah arrinta maraykanka waxaan u baahannahay inaan ogaano maraykanku ninkan layahay momota waa ninka wata barnaamijka la yidhaahdo regional integration regional integrationka wuxuu rabaa in intaan waktigu ka dhammayn aniga aragtidayda inuu hirgeliyo nidaam sameeyo etoobiya iyo soomaaliya isku xiro iyo eritrea inkastoo eritrea hadda aad moodo inay si uga uga xuufsiibanayso laakiin isagu anigu waxaan qabaa inuu ajendaha leeyahay kelmadda spoilerka kelmad diblomaasi maaha waxaad moodaa nin xanaaqi ama nin yani malaha dhaqanka uu ka yimi uu ogolaanayo inuu dadka wuxuu doono ku yirao khaasan dadka madow inuu wuxuu doono ka sheego sababtaa kelmad snooda diplomatic term lagu oran karo nin mas-uula oo madax ah noocaa weeye ama kelmadaasaa u qalanta dhaqankooda anuu ma qabo inay sax tahay laakiin aniga waxaan qabaa in isaga bresherka waxa uu ku hayaa inay tahay waktigiisi oo yar isagoo doonaya inuu meesha ka tago laakiin uu hirgeliyo barnaamijka regional integrationka ah oo xataa ay u wadaan inay gaarsiiyaan in hal meel laga xukumo geeska africa oo kaleeto oo masalan etoobiya oo ciidan ahaan iyo tira ahaan ugu badan iyadoo ay noqoto mid hogaaminaysa horn of africa ummadda ku nool taasna mid soomaalidu ay qaadanayso maaha bismi illaahi raxmaan raxiim xasan waa mahadsanta adiga iyo dadka na dhegeysanaya shirka dhusmareeb tree aad baa indhaha loogu hayay wuxuu ahaa shir soomaaliya crossroadka hadda meesha ay taagan tahay dhinac uga dhaqaajinaya marka waxaan u arkaa in uu maaragtay ahaa shir muhiim ahaa inuu qabsoomo nasiib darro inkastoo maamulada qaarkood ayn meesha ku dhammayn marka laakiin waxaan u arkaa guud ahaan wuxuu ahaa muhim in shir yani wadahadal lala galo dadka ama siyaasiyiinta hogaamiyaasha ah inay wadahadal galaan waa wax muhiim ah marka taas waxaan u arkaa dhinac wanaagsan baan u arkaa waa garta marka farsamo ahaan qodobada waxaa ka mid ahaa in xildhibaankiiba saddex boqol iyo kow qof ay soo doortaan nidaamka xisbiyada lagu asteeyo ama hanaanka xisbiyada maamul goboleedyada saddex ama afar goobood markaas dadku isugu yimaadaan waxyaalahaasoo dhan markaad fiiriso wax hadda xilliga la joogay inta doorashada ka dhiman soconaya ma kula yihiin
wallaahi horta waxaanu ognahay soomaaliya in meel dheer ay ka timid meel dheerna ay u socoto meesha loo socdaa waxaa lagu gaarayaa marba geedi socod marba meel lagu furayo marka waxaanu ognahay inay soo martay xuludda baarlamaanka inay soo martay in dad dhaqameedyo ah inay soo xulaan tii ugu dambeysay konton baa soo xushay xildhibaankiiba iyadoo hal meel laga soo xulay marka tani waxoogaa waa move forward xoogaa horey u yara dhaahday waa lasii awooddii waa lasii ballaariyey shacbiga saambal ahaan marka loo fiiriyo inta ka qayb gelaysa mudanihii soo gelaya baarlamaanka in saddex boqol dad ah ay codeeyaan deegaanadana la baahiyey waan ognahay in deegaanadii markii hore hal meel baa laga soo doorin jiray hal qol baaba laga yaabaa meelaha qaarkood waxaanoo dhan waxaa maaragtay inay hirgalaan saamaxaya logistiga iyo waktiga saad sheegtay weeye laakiin ma habboona in halkii shalay aan kasoo dhaaqnay in haddana dib loogu noqdo waxa weeye waa move forward waay waxaan u arkaa in loo diyaar garoobo afar afar bilood bal wixii la qaban karayo haddii meesha ay jirto rabitaan weeye haddii ay rabitaan jirto afar bilood oo ololihii soomaaliya af soomaaliga in soomaaliya dhan uu wada gaaro waktigii yani gaabnaana waa la garanaya marka waxa waxay ka waxay ku hirgelaysaa waa rabitaankii ku xiran tahay iyo in la fuliyo waxyaabahan iyo in laisku raaco hawsha la qabanayo hadday noqon lahayd maamul goboleedyada in lagala shaqeeyo ay dowladda dhexe iyo iyo electoral boardka ama guddoonka doorashada ay la shaqeeyaan maamul goboleedyada maxaa yeeley meesha waxa dadka laga soo dooranaya doorashada ka dhacaysa waa maamul stateska waa maaha meel dowladda dhexe ay maamusho maaha marka in lala shaqeeyaa oo meesha ay noqoto triangle oo dowladdii dhexe ah iyo dowlad goboleedyada iyo independent electoralka ay wada shaqeeyaan halkaasi waxaa ka imaanaya mas-uuliyad weyn baa ka imaanaysa waa gartay waxaa qodobada ku jira in baarlamaanka dib loogu celin doono sidii madaxweynuhu hore u ballan qaaday waxaa kaloo ku jira in guddiga doorashada ee federaalka looga dambeeyay arrimahan waa mid baarlamaanku ma is leedahay sideedu ku ansixin doonaa guddiga doorashadase hore waxay u dalbadeen waqti dheeraada in lagu kordhiyo marka markaad fiirisid qodobadaas wakti kordhis ma ku jiraa bay kula taha mase dhici karaa maya wakti kordhis ma jirayo sababtoo ah wakti kordhis wuxuusan u jiraynin annagii soomaalida siyaasiyiintoodii xisbiyada hadday noqon lahayd mucaaridka dowlad goboleedyada intaba waxaa laisku waafaqsan yahay in doorashada waktigooda lagu qabto hadday noqon lahayd dalalka ama international communityga beesha caalamka oo ayaga markaan qeybbaba ka ah gedigey socodka nabadda qayb bayba ka yihiin waaba qayb muhiima marka waxaanu ogeyn in golihii security councilka lagu celceliyay doorashadan in waktigeeda on time lagu qabta aynan noqonin wax extensionana aan jirin ilaa laga gaarayo qof iyo codna soomaaliya ani maba qaba in madaxweyne lasoo doortay oo baarlamaanka soo doortay inuu hal teem ka badan uu yimaado sababtoo ah weli confidencegeeni iyo geedi socodkeenni ma adka marka waxaanu aad u boorinayaa oo in maskaxda lagu haaya ah in ilaa laga gaarayo qof iyo cod oo markaa qofkii madaxweyne noqonayo mar labaad soo noqonayo ay dadku soo doortaa inta laga gaarayo in lagu cayimo four four years term ah markaa dhamaystay you have done your job haddii aragtiyana soo noqotid is another another mission way another issue way laakiin aniga waxaan aaminsanahay shuruucda waddanka in lagu ilaaliyo baarlamaanka dhexdiisa lagu ilaaliyo aysan meel ka baxsan lala aadin baarlamaanku waa meesha ugu dambaysa weeye waxyaabaha masiiriga oo dhan in baarlamaanku uu maraa waxa weye dowladnimaday ka mid tahay waxaan u arkaa maaragtay wax muhiima oo in la fahmo ay tahay wey dowladnimadeenii baa ay qayb ka tahay in baarlamaanka wixii uu maro ma ma ma dhici karayso waan ognahay wixii na gaaray madaxweyne cabdullaahi yuusuf maxaan ku rahdaa state dhanbu madaxweyne u ahaa warqad baa loo geystay casil baa la yidhi bannaanka waad ogeyd madaxweynaha hadda jooga kambala accord waddan shisheeyaa fara kula jiray baarlamaan baanu leenahay baarlamaankaasi waa in la dhegeysto wey hadday noqonayd beesha caalamka iyo hadday noqonayd siyaasiyiinta soomaalida halkaas waa dowladnimada halkaasay ka adkaanaysaa waa gartay dabcan go-aankan waxaa gaaray dowladda federaalka iyo saddex ka mid a maamul goboleedyada labaa ka maqnayd sidee u saameynaysaa labada maqan mideeda kale maraykanka safaaradda waxay dhaheen dadka ka maqnaa waxay ku tilmaameen qaswadayaal ama spoilers marka see u aragtaa in aan aan loo dhammayn waamida iyo in maraykanku markiiba aad mooddo inuu faragelin ku sameeyey go-aamada iyo nidaamka socda soomaaliya maya soomaalida in loo daayo arrimaheeda waa muhiim waay wixii toosin u baahan waa halkeeda laakiin in loo daayo go-aanka ugu dambeya soomaalida leh dhuusamareeb tree maaragtay afartii saddexdii dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo dowladda dhexe laba waxaa ka maqan laba state baa ka maqan maadaama ay maqan yihiin waxa hadda lagu heshiiyey ee laga soo saaray inay review ka sameeyaan oo ay wixii ayagu ay maaragtay tabanayaana la dhegeystaa waa muhiim waay geedi socodkay ka mid tahay waa saxitaankay ka mid tahay marka nasiib darro laguma dhammayn waxaanu duusmareeb one iyo two in waxaa bilaabay waxay ahayd madaxweyne puntland iyo madaxweynaha galmudug marka nasiib darro waa technic siyaasad darteeda ayaa ay looga gaabsaday laakiin weli albaabku waa furan yahay waxayna aan isleeyahay wax saxa weeye in loo ogolaado fursad ah inay dhiibtaan codkooda wixii sixitaan u baahanna laga saxo intaanan la geynin baarlamaanka codkaas u dambeeyena waxa uu ahaa dictor cabdiraxmaan cali ka horna waxaad maqlayseen cumar dhoolawaa iyo weliba maxamed ibraahin